جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم dhegaystayaal waa subax sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay afarta bisha jamaadul awal sannadka hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon uu warka subaxnimo dab xooggan uu geystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay suuqa degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho guddiga gurmadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dadaalada loogu gurmanayo dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ee ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa duqeeyey isbitaal ku yaala magaalada khaza xilli yuhuudda ay sii wada xasuuqa ay ka geysanaysa magaaladaas odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaal jecel ayaa boogaadiyey heshiiskii ay wilaayada islaamiga hiiraan dhex dhigtay laba jufo oo isku haystay dhulbeereed ku yaala wilaayadaas maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaas maleeshiyaad ka wada tirsan ridada ayaa ku dagaalamay deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan ee bartamaha soomaaliya
جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran dab xooggan oo geystay khasaare kala duwan ayaa ka kacay suuqa degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho faahfaahinta warbixintan waa kan cabdulqaadir rabbaani dabkan oo uu ka dhashay khasaare maaliyadeed oo aada u xoogan ayaa xalay fiidkii ka kacay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho kaas oo saameyn ballaaran ku yeeshay goobo ganacsi oo aada u fara badan dabkan ayaa la sheegay in markiisii hore uu ka dhashay koronto ka kacday goob ganacsi oo ku taalla meel aan sidaasi oga fogeen masjidka jaamica marwaas degmada xamarweyne kadibna waxa uu ku fiday qaybo badan oo ka mid a suuqii hore ee dahablaha iyo kawaanka hilibka oo isku dhinac yaalla dabkan ayaa dhulka la simay goobo ganacsi oo isku raran ahaa oo ku tirsanaa hareeraha xarunta degmada oo uu ku jira kawaanka iyo suuqii hore ee dahablaha kasoo horjeedka dhismihii xoogga korontada qaar ka mid a dadkii ganacsatada ee hantidooda gubatay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey khasaaraha hantidooda soo gaartay xulstyle dabcan dadku inta badan way wada garanayaan waxaa iibin jirnay dharka dumarka noocyadiisoo kala duwan isagoo materiaal oo la jaraayo iyo asagoo diyaarsan intaba albaabka guriga waa ujeedaa makiinadii cabitaanka waayo tan wax laga bixiye malaa macnaa albaabku sida uu xirnay waay xaqiiqad afartan kuwa ku dhoolay ilaa soddon kun meelaas waqtiga weliba aan xisaabi lahaynaa soo dhawaay marka wax walboo dhacay ilahi waa uga mahadinayna bismillahi raxmaan raxiim dabku wuxuu ka bilaabay dukaan geesaas ku yaallo oo laga maqlaa maanta oo asoo xiran aa dabka kacay markii dabka awaanaan dab damas ku jirnay dukaamadii hoose ku yaal ayuu dabkii qabsaday isla marka safku soo raacay saas soo raacay dukaamada carwooyinka saas buu jinkadaas bac u soo gaaray korontadii shirkadii korontada ayagana dabku waa dami waayeen isla markii dabkooda saas baalooyinka soo raacay fiilooyinka meeshii in alaab badan hanti badan looga gubatay iyo fara badan alxamdulilah ilahay mahaddaa u sugnaatay in maanta cawada dib meeshaa ka dhacay hanti badan fara badan looga gubatay suuqleyda aniga suuqleyda ka mid a dadka waratada oo gaariyaasha soo baxsada banaanka ku wareegsado alaabta gudahan ku xaraysanayay alxamdulilah hadda aniga waxaa ii gubatay shan gaara ii gubatay dadka badanna dad badan oo alaab badan ugu gubatayna meesha waa ku jirtaa maxaa khasaaro soo gaaday aniga dad kamar weyn oo ganacsadaga digaaga digaaga shaqa ganacsada digaagayga meesha markaas dabkii soo gaaday digaagayga kulli maanta waa kala arareen meel hadda kuma sheego laba xaba keliya gacanta ku haya intii kale waa kala arareen meel aan wax ku sheeg male boqol xaba doora ayaa lahayd laba xaba ay wadatay intii kale waa ay kalbataan doorayaan gada aniga in ganacsataan dooradaan ka ganacsada aniga laba xaba waxbaan kaca intii kale waa laig waa meel iigaba ma og waa waa laig ku dhintaan waxii ka waa la kala qaat waxaan meel ma iig sheeg waxaan marka waxaan leeyahay aniga maartaa dadka oo muslimiinta waxaan leeyahay inna maartaa saasaan leeyahay dooraa leeyahay qaar khasaara dhib waa i soo gaara aniga lama sheegin ilaa iyo hadda khasaare nafeed oo dabkaas kacay ka dhashay marka laga reebo dhaawacyo fudud oo soo gaaray qaar ka mida dadkii gurmadka ahaa ee ka qayb qaadanayay hakinta dabka mar dambe ayaa lagu guulaystay in la damiyo dabka kadib iskaashi ay sameeyeen qaybaha bulshada iyo ganacsatada dabka ka kacay degmada xamarweyne ayaa kusoo aaday xilli habeen ahayd oo inta badan goobaha ganacsiga ee suuqa laga wada maqnaa maamulka kooxda riddada ugu magacaaban gobolka banaadir ayaa ku fashilmay ugurmashada ganacsatada hantidooda ku basbeeshay dabkaas xoogan ee ka kacay xamarweyne kuwaasoo maamulkan uu lacaga baada uga qaato inuu wax ugu qabanayo horey ayaa sidoo kale maamulkan wuxuu ku fashilmay dhismaha wadooyinka muqdisho oo uu ku faanayay inuu wax weyn ka qabtay balse markii ay bilowdeen roobkan deerta biyihii ka dhashay ay horey u qaadeen dhammaan wadooyinkii uu dhisay soddon sano ka hor suuqan degmada xamarweyne waxa uu ahaa suuqii ugu weynaa ee soomaaliya kaasoo ganacsi looga imaan jiray waddamo dhowr oo isugu jira carab iyo cajam mahadsanid rabbaani guddiga gurmadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka warbixiyey dadaalada loogu gurmanayo dadka fatahaaduhu ay saameeyeen ee ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga cusmaan axmed duubow ayaa haya faahfaahintan isagoo la hadlayay warbaahinta islaamiga ah ayuu sheekh xasan yacquub cali ka warbixiyey halka uu marayo waxyaabaha u qabsoomay guddiga maareynta fatahaadaha iyo daadadka sheekh xasan yacquub cali ayaa ugu horreyn ka hadlay muddada uu magacaaban yahay guddiga iyo waxyaabaha u qabsoomay shaqada halka laga bilaabay in la dhiso guddiyo hoosyayada dhammaan ka shaqeeya gobollada dhibaatadu ay saamaysay in la aruuriyo macluumaadka ku saabsan fatahaadyada hadday tahay meelaha ay saameeyeen dad iyo dunya waxa ay saameeyeen in macluumo laga aruuriyo oo warbixintii la jamciyo la aruuriyo warbixintaa marka la helay kadib waxaa la bilaabay gurmad gobollada ugu waaweyn oo fatahaadyadu ay saameeyeen waxaa ka mid ah gobolka gedo gobolka baay jubbooyinka oo laba gobol ah hiiraan oo beledweyne iyo maaragtay deegaanada ku hareersana shabeellada hoose dhulka si xoogan fatahaadu ay ugu dhufteen gobollada waa baay waa gedo waa jubbooyinka hiiraan iyo waxaa ku xiga shabeellada hoose ayaa ku xiga sheekh xasan yacquub cali ayaa mar su-aal laga weydiiyey haddii ay jiraan gurmad ay gaarsiiyeen dadka tabaalaysan ayaa ku jawaabay meelaha ilal aana waxa laga bixiyey baay iyo gedo iyo jubbooyinka ayaa la gaarsiiyey si horudhaca gargaar raashiin iyo inta aan soo sheegnay meelaha wax la gaarsiiyey waxaa ka mid ah meelaha ay ay haystaan maamulada ridada dadkii ka soo barakacay bannaanka soo aaday waxaa wax gaarsiiyey lacag gaarsiiyey oo raashiin gaarsiiyey guddiga xarakada soomaal mujaahidiin sheekh xasan yacquub cali ayaa si adag kaga hadlay war ka soo yeeray hay-adaha gaalada iyo murtadiinta oo ahaa in meelaha ay maamulaan mujaahidiinta dadka ku nool ay dhibaataysan yihiin sidoo kalena aysan gurmad gaarsiin karin iyadoo ay xusid mudan tahay in meelaha ay gaalada maamulaan dadka ku nool ay haysato macluulaad u daran maruu arrimahaasi ka hadlayey ayaa waxa uu yidhi dhulka ugu badan oo dhibaatooyinka ay ka dhaceen fatahaadadu ay ka socdaan waa dhulka ayagu ay haystaan weeye degmada luuq ayagaa haysta degmada baardheere degmada buurdhuubo degmada baydhabo degmada beledweyn ee fatahaadyadu ay ka dhaceen weeye oo hal xaba inaan ka qaban weli waxaan rabnaa annaga inaan dadka soomaaliyada muslimka aan u sheegno dadka aad ka hadlaysaan barnaamijyadan iyo dhibaatooyinka markay dhacaan waa ka macaashaan halka ay mujaahidiintu jeebkooda ay isticmaalayaan oo ay bixinayaan fardiga yani ka tirsan dhammaan xarakada qof aanan lacag bixinin saacadda haddaan inla hadlayo oo gurmadka gargasi aanan gaarin ma jiro halka ayagu ay ka macaashaan oo barabowsaradii ka diyaarsadaan oo gaala u qaylistaan oo kadibna wixii laga helaan ay kala qiibsadaan dadka lama inoola iyagu dadka waxaa la nool xarag suwaal mujaahidiin baa la nool dhibaatadooda innagaa dhex taagan guddiga maareynta fatahaadaha iyo daadadka oo magacaaban wax ka yar toban maalin ayaa qabtay shaqooyin fara badan oo isugu jira daadgureynta dadka ku nool meelaha webiyada iyo togoga u dhow qaybinta raashiin agab iyo lacago waxaana hadda si habsamali u socoto raashin qaybinta la siinayo dadka tabaalaysan ee waxyeelladu ka soo gaartay daadadka iyo fatahaadaha ku dhuftay gobollo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya mahadsanid dhuubow maamulka sahyuuniyadda yuhuudda ayaa duqeeyey isbitaalka magaalada khaza xilli yuhuudda ay sii wada xasuuq ay ka geysanaysa magaaladaas xaaris cabdulqaadir ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan bismillaah waad mahadsantaha walaalka wararka ka imaanaya magaalada khaza ee waddankaasi filistiin waxay sheegayaan in diyaaradaha yuhuudda ay duqeeyeen cisbitaalka alwafaa oo ah cisbitaal lagu daryeelo dadka waayeelada ah een wararku waxay tilmaamayaan in maamulihii cisbitaalka uu qayb ka noqday dadka ku shiiday duqeynta ay geysteen ciidamada yuhuudda halka qaar kale oo dhakhaatiirta ka tirsanaa ay ku dhaawacmeen weerarkaasi ay fuliyeen diyaaradaha sahyuuniga duqeyntan waxay imaanaysaa walaalka iyadoo diyaaradaha ciidanka gumeystaha yahuudda ay duqeymo xoogan weli ka wadaan xaafadaha la degan yahay ee dhaca waqooyiga marinka khaza dhanka kale duqeyn xoogan oo ka dhacday xaafad ku taalay deegaanka khan yunis oo dhaca koonfurta marinka ayaa tirada ku shahiiday oo markii hore si hordhac ahaana loo soo gudbiyey toddoba qof ayaa gaartay lix iyo labaatan qof oo isugu jirtay qeybaha kala duwan dadkii shacabka ahaa ee deganaa xaafadaha ay beegsadeen yahuudda duqeymuhu kuma eka keliya kuwa beegsanaya guryaha ee cisbitaalada sidoo kale waxay yahuuddu beegsadeen masjid weyn oo ku yaala mandiqada almakhaazi ee bartamaha khaza sidoo kale dhimasho ee dhaawaca dad falastiiniyiin ah ee ka dhashay weeraro ay yahuuddu ku beegsadeen xaafadda atufaax oo dhacda bariga magaalada khaza markaan eegno dhanka deegaanada daanta galbeed waxay ciidamada yahuuddu halkaasi ka wadaan weeraro xukugal ah iyo duqeymo xoogan oo ay khasaare ka soo gaarayaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan halkaasi wararka laga helayo deegaanadaasi waxay tilmaamayaan in hal ruux oo falastiiniha uu ku shahiiday rasaas ay fureen malishaadka yahuudda oo xoog ku galay xaafado ka tirsan magaalada doobas oo dhacda een waqooyiga daanta galbeed sidoo kale waxay hay-adaha caafimaadka ee ku sugan magaalada doobas soo sheegayaan in ruux dhallinyaro ah oo isagana qayb ka ah shacabka magaaladaasi suu dhaawac culus ka soo gaaray rasaasta ay ciidanka yahuudda u adeegsanayaan dadka rayidka ah dhanka kale duqeyn ka dhacday een dhismo ku yaalay bartamaha mandiqada een balaadah oo dhacda bariga magaalada naablis ayaa waxaa lagu soo waramayaa inay ku shahiideen shan ruux oo falastiiniyiin ah
mahadsanid xaaris odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa boogaadiyey heshiiskii wilaayada islaamiga hiiraan ay kala dhex dhigtay laba jufo oo isku haystay dhulbeereed ku yaala wilaayadaas cazaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya iyadoo degmada boqoqable ee wilaayada hiiraan kusoo gabagaboobay kulan lagu heshiisiinayay jifooyinka saddex habar gaaljecel iyo sugow rooble oo ka wada tirsan beelweynta gaaljecel muddo dheerna isku haysta dhulbeereed ku yaala galbeedka wilaayada hiiraan ayaa waxaa arrinkaasi si weyn u soo dhoweeyey waxgaradka iyo nabadoonada beesha gaaljecel odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ayaa sheegay inay si weyn ugu faraxsan yihiin heshiiska wilaayada ay heshiisiisay labada jifo oo muddo badan muranbeeleed u dhexeeyey waxayna waxgaradka beesha intaasi raaciyeen inay makhraatiyaalay ka yihiin heshiiska labada jifo
kulankan khayrka badan oon iskugu nimid ee ilaaha ku mahadsan ka suko walaayadii soo qabaqaabaysay oo arrintan isku soo toga ridi oo arrintii dhowr sana ma aragtay wareersaneed magii tolka ma aragtay ay isu imaadeen oo xoogaa laxjeclo ay kala gashay oo intaas ay soo jiintatay marka u dambaysayna ma aragtay ay walaayada dhiibteen oon annaga cawada markaati ka nahay oon isla jirno annagana intaasaan ku ayadnay waa u ducaynaynaa waa ku faraxnay allaha barakeey ayaga nin kastaba wixii ma aragtay oo xaggiisa janan allah u barakeeya dadka iyo duunyada iyo xoolaha walaayadana maaragtay ajri xasanaad allah ka siiya meeshaanu caawa maxaa markhaati ka nahay saddex habar gaal jecel iyo beesha sugow rooblo oo midii horeba isku beelweytan gaaljecel ka mid ahaay iskuguuna ficnay horaan oo lax jeclaad ay kala dhex gashay horaanna isku ficno qar dirs wanaag ahaan jiray shayddaana wax u sheegay wixii dhinahayoo beerahay isku haysteen beryahan walaayada islaamiga hiiraan aa gashay hawshii iidaheed jifo walbaba dadkii ay soo dirteen oo qabiilka ka dambeeyey ay soo wakiisheen waxay noo soo qaad waa qabaa ay dheheen labada dhinacba maxay u qaadeen caawo markhaati ka nahay walaayad hiiraan in soo gabagabaysa juhdi badan lagu bixi intaasaan markhaati ka nahay heshiiskii ay ka gaartay walaayada islaamiga ilaahay subxaana wa tacaala ajirkooda ha badiyee ayaan annagana ugu faraxsannahay soo dhowaynaynaa bayaankiiaan soo dhowaynaynaa heshiiskii labada beelood ay ku farxeen aan soo dhowaynaynaa kii walaayada islaamiga ay gaartay aan soo dhowaynaynaa beelweyntii reer gaaljecel walaayaadka islaamiga kala joogo wixii dal joogo wixii dibad joogo waxaanu sheegaynaa cadkii yaraayo walaalaha labada beelood saddex habar gaaljecel iyo beesha jufudar sugow rooble laxjecladii ka dhexaysay si qurux badan ee walaalnimo leh isu turid leh isu naxariisad leh ayay ku dhammaatay wilaayada islaamiga hiiraan ayaa hamiyad gaara siisa xalinta khilaafaadka soo kala dhexgala beelaha walaalaha ee wadadega dhulka wilaayada
mahadsanid casam maamulka islaamiga degmada xagar ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dowlad diiniya u soo gabagabeeyey bulshada ku dhaqan degmadaas sida mar kale warbixintan uu faahfaahinayo cusmaan axmed duubow dowladan oo socotay maalmo waxaa ka faa'iidaystay in ka badan boqol ka mid ah bulshada ku nool degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maamulka islaamiga ah ee degmada xagar oo soo qabanqaabiyey dowrada haya muddadii ay socotay waxaa lagu qaatay cashiro badan oo faa'iido u lahaa dadkii loo qabtay oo ay ka mid ahaayeen ganacsatada qeybaheeda kala duwan iyo odayaasha dhaqanka qaar ka mid a dadkii fursadda u helay inay ka qayb galaan dowrada ayaa la hadlay warbaahinta islaamiga ah ee landalus waxaan ku noolahay degmada xagar walaayada islaamiga ilaahay ba ku mahadsan xaquljaar xaquuqu waalidiin xusnu alkhuluq axwaal alqiyaam alsalaat altawxiid alwalaa walbalaa alwara muxaadaraat intaasaan ku qaadanay aad iyo aad baa ugu faraxsanna aad iyo aad baa ugu qanacsannahay casharadaan ku qaadanay haddaan wax ka akriyo واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله الذي لا يامن جاره بوائقه خير اصحابي عند الله تعالى خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجيرانه انا ayaan ku qaadanay وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وعن أبي بكر نساء بن حارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاث قلنا بلى يا رسول الله فزلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وحقوق الوالدين إلهي قيائي عدك لسي لوالدينك عقلونه الله تبارك وتعالى وصليه قال الله تعالى كوز قادو نبي محمد العفو عدس قادو وأمر أمر ومفر بالعفو وناجل بالسفر وأعرض كجيس عن الجاهلين كل جاهلين كجيس وقال تعالى ألا قول كيستر كلها وإنك أذيك نبي محمد ولعلى خلق
sida ka muuqatay dadkan la siiyey dowrada ee uu soo qabanqaabiyey maamulka islaamiga ah ee degmada xagar ayaa bartay wax ka mid ah diinta islaamka waxaana ay tani qayb ka tahay dadaalada ay mujaahidiintu ku barayaan bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ah shareecada allah mahadsanid duubow ugu dambeyntiina maleeshiyaadka wada tirsan riddada ayaa ku dagaalamay deegaan dhacabariga wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa inoo haya faahfaahinta warbixintan degmada halgan ee dhacda bariga wilaayada hiiraan ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa shaqaaqo u dhexaysa maleeshiyaadka ashhadalla dirirka ah ee ku sugan halkaasi kaas oo salka ku haya khilaaf ka dhashay mas-uul uu maamulka riddada hirshabeelle usoo magacaabay degmadaasi khilaafka u dhexeeya maleeshiyaadkaasi ayaa sababay dagaal dhex maray laba maleeshiyo oo ka wada tirsan riddada kaas oo yimid kadib markii uu maamulka riddada hirshabeelle degmadaasi usoo magacaabay guddoomiye ku-xigeen waxaana arrintaasi ka biyo diiday qaar ka mid ah siyaasiyiinta degmada iyo maleeshiyaad kale maleeshiyaadkan hubaysan ee kasoo horjeeda maamulka riddada hirshabeelle ayaa lasoo warinaya inay la wareegeen magaalada waxaana gudaha magaalada ka baxsaday murtadkii loosoo magacaabay guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi isagoona gudaha u galay xerada ciidanka kufaarta xabashida itoobiya ah ee duulaanka ku jooga degmadaasi lama soo warin wax khasaare ah oo ka dhashay dagaalkan dhex maray labadan maleeshiyo ee ka wada tirsan murtadiinta ashhadalla dirirka ah ee ku sugan degmadaasi degmada halgan waxaa horay ugu dagaalamay maleeshiyaadka macaawisliyada riddada iyo kuwa gorgor ee uu horay halkaasi u geeyey murtad xasan garguurte maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si joogto ah dhexdooda u dagaalama iyagoona dagaaladaasi isaga dila saraakiil iyo askar fara badan bilooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhayey dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo salka ku haya khilaafaadka ka dhex aloolsan maamulada ashhadalla dirirka ah iyo kooxda riddada soomaaliya aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisana waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu